waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali saynab waxaynu ku jirnaa labaatan iyo lixda janawari oo ah maalinta australia dayda maalinkan marka adiga maadaamaad muddo waddanka aad ku noolayd si gaara maxay kaaga dhigan tahay maalinkani
wallaahi marka hore waan ku salaamayaa maanta waa maalin maaragtay republica holiday ah waddanka dhan ay u tahay maalin fasax ah maanta waxay iiga dhigan tahay waa maalin mataqaanaa ama aniga ha noqoto ama dadka waddanka ku nool ama oo soomaalidu ay ka mid yihiin ha noqoto maanta oo kale waxaa waaye waa australian de waa maalin fasax ah waxaana ay leedahay magacyo badan baa loogu yeeraa maanta oo kale waa invention day waa la dhahaa a n a day waa la dhahaa foundation day waa la dhahaa survival day waa la dhahaa australian day waa magacyo badan tahay maantoo kale waa maalin maaragtay fasax ah dadkuna ay u dabaaldegayaan xilligii ay maaragtay dadkii ugu horreeyay ee ingiriiska ka yimid ay qabsadeen waddankan magaalada sydney twenty six january seventeen eighty eighty bay ahayd maalintaas baa marka la xusaa inkastoo mataqaanaa dadku qaarkiis ay u tahay black day ay u tahay sida dadkii waddanka loogu yimid oo laga qabsaday oo invention ayaga invention day ay u tahay oo maalintii maaragtay la qabsaday ay tahay balse waa maalin maaragtay mudan in maaragtay la xasuusto wax kastoo ay ahaydba marka waddanka fasax buu ku jiraa annaguna dee dadka waddanka ku nool baa nahay dadkaas waxay qabaan baan la qabnaa
si fiican dhanka bulshada haddaan fiirino bulshada soomaalida ee ku dhaqan waddankan austraaliya waddankan oo loosoo kala horreeyey marka laga reebo dadka aboriginalka loogu yimid sideed u dhigaysaa sida ay maalinkan oo kale iyagu ay u arkaan
wallahi waxay u arkaan maalin maaragtay dadku ay yihiin dee waddankan waa un lasoo kala horreeyey maahae waa qoomiyad adduunka dadkiisa oo dhan baa ku wada nool marka markii laga reebo dadkii waddanka loogu yimid ee aboriginalka ahaa mahe inta kale community kasta xilli gooni uhuu yimid ilaa haddana dadku waa socdaan marka waxaa waa maalin xusuus leh sida maaragtay lix iyo labaatanka january dad baa waxaa lagu beegaa xilliyada dadku la siiyo dhalashada waddanka ay qaataan baa cermony loo sameeyaa qaabikiibay communitiyada samaystaan dadku waa fasax maalin fasaxa marka wax kasto maalintaas waxaa waaye shaqo kastoo la hayay waa la fasaxay dadku dee waa celebration bay ku jiraan dabaaldeg bay ku jiraan dhanka kale maalinkan maadaamaad waddanka muddo ku noolayd ma ka xusuusataa wax si gaara kuu soo maray oo maalinkan aad ku xusuusato australia dhayda
walla aniga aan kula hadlaayo maalintii aan qaatay sharciga bay ku beegan tahay waa maalin xusuus mudan dad badan oo familka ka mid ah ama frienka ah ama community memberkayga ka mid ah baa mataqaanaa ayaguna sidoo kaleeta ay u tahay maalin ay ku xasuustaan australian day oo citizenkoodii ay qaateen dhalashada waddankan xafladahoodana aan ka qayb galay in badan loona dabaaldegay si qurux badanna loogu dhigay marka maalmahan oo kale premierka oo kalea dadka siiyo dabaaldeg aan caadi ahayn bay maanta oo kale bixiyaan sidaad aragtayba marka waa maalin xusuus aada iyo aada xusuus weyn ii mudan iina leh
gartay dhanka kaleete beryahan waxaa socda sheekooyina in maalinka laftiisaba laysku khilaafsan yahay oo dad ay u horeeyaan dadka waddanka loogu yimid aboriginalka inay leeyihiin waa maalintii faragelintii ugu horreysay ay ay timid marka maalin farxadeed ma aha yay leeyihiin dad kalena way ku raacsan yihiin oo iyaguna xisbiyada qaarkood sida greenka oo kale marka adigu raayigaaga ka warran wallahi anigu waxaan u arkaa personally horta ani personal ahaan waa la qabaa fikirka ah invention day inay tahay oo maalintii maaragtay lagu soo duulo dadkan la baabi'iyey waxay u tahay ayagu black day bay u tahay maalin mugdi ah oo waddankoodii laga laga qaatay lagala wareegay dadkoodii la baabi'iyey marka maalin ay sala xaflad ku jiraan oo dabaaldeg samaynayaan uma aha marka ani ahaan waa wax walboo dadka dhibaataysan ama ama ha noqdaan ayaga ama dadka communitiyada kale ama annaguba aan noqonay dhibaataysan oo social justice ku saabsan anigu waxaan u ahay number one dadka u taagan marka markii dhinacaas social justi justice ahaan loo fiiriyo waa waxa keliya oo maaragtay waan ku raacsanahay waxaad ku waxaad waxaad ku raacsan tahay in la bedelo miyaa haa maalintaas in la bedelo sababtay tahay dad bay u tahay dadna waa faraxsan yihiin oo maaragtay dee waxay u arkaan maalintan inay tahay maalintii waddankan la qabsaday dad waxay u tahay maalin maaragtay maalintaasay bay xusaayaan dadna waxay u tahay maalintii dabargoyntoodii la bilaabay oo lagala wari waddankoodii la qaatay oo dadkoodii la baabi'iyey oo genocide lagu sameeyey bay dadna u arkaan marka dee maadaama ay tahay wakti maaragtay dadka qaarkiis dadka waddanka iska lahaa maalin mugdi ah maadaama ay u tahay waxaan jeclaan lahayn in la bedelo maalinta dabaaldega laga bedelo gartay ugu dambaynta mar kale haddaan kugu soo celiyo maalintan oo maalinka waddanka magacaadiisa qaadatay oo australia dheyda la yidhi dad badan oo soomaaliya laga yaabo in ay u arkaan inay marti ku yihiin waddanka amaba de aynan dabaaldegeeda aad aynan iyo munaasabadda usii dareemin marka arrintaasi adigu seed u aragtaa soomaalidu waxay dhahdaa maamaaqa ah meel in lagala yahay markaa tagtid il baa la istiraa marka soomaalidu dee waddanka waana joogaan oo hadda maanta markii la fiiriyo especially magaaladan aan degannahay ee victoria oo melbourne ah communitiga ugu badan markii la dhaho melbourne ama victoria la dhaho communitiga ugu badan waa soomaali ee afrikaanka ah marka maadaama aan saa ugu badannahay haddana waxaad moodaa in badan inaan ka huruudno marka dee dadku waxa ay qabaan baa lala qabaayo dee dad ay ay maaragtay dabaaldeg ku jiraan dabaaldegooda waa lala galaa maadaama aad mataqaanaa qayb ka tahay communitigii meesha deganaa xusuusna ay kuu leedahay dad kaba soo qaad saaxiibka ama saaxiibta ama wa faamilkaada ama adiguba aad qaadatay maalintaas dhalashadii waddankaas dee waa maalin taariikh kuu leh soo maa si fiican marka de dee in loo dabaaldego oo maaragtay laga qayb qaato waa wax muhiima fasaxna aad ku jirtid oo dee waddankii aysanba shaqo ka jirin marka kolley soomaali badanna way waa dabaaldegayaan soo maanta soomaali badanna waa ka hurdaan ma garan
aad ayaad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd saynab oonu ka waraysanayna arrimaha austraaliya dheyda waad mahadsan tahay saynab adaa mudan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali